suldaan maxamed mayow soo dhawow dowrkaagi waaye suldaane bal waxaad nooga warantaa dhacdadii maanta ka dhacday deegaanka balow ee shabeellaha hoose bismillah awal innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuun waxaan si guud haddaan nahay nuqobada gobolka shabeellada hoose waxaan u tacsiyeynaynahay si guud ummadda muslimka ah ee ku dhaqan tuulada balow musiibadii maanta ku habsatay oo micnaha qolyahan riddada ah ay maanta la beegsadeen madaafiic aan loo meel dayan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala walaalahaas intii dhaawacamayna allaha bogsiiyo intii dhimatay oo shahiidan ilaahay shahaadadoosa allah ka aqbalo waa meesha dhibaatadaas ayaa ka dhacday markaan kaaga warramo maanta horta dagaalka wuxuu ka dhacay tuulada beriire ayuu dagaalka ka dhacay ayagoo dhinacan magaalada usoo gudbay ayaa raggan walaalaha meesha ku helay markaas kadib ayaa waxay geysteen maxay duqeyn arxandara ah tuuladan balow maxay ahayd hobiyayaal inay ku garaaceen ayaa saddex guri iyo qaar bannaanadka ku dhacay oo dad badan loogu ku dhinteen shan oo micnaha hal gabar weyn oo qofka qabay oo reer leh iyo afar ciyaal ay ku dhinteen ay ku baabi'een aabihii guriga xaamuud khaadi isagana meeshuu ku dhaawacmay hooyadii gurigana sidoo kale ayadana dhaawac ayay noqotay marka horta masiibadaas ayaa meesha ka dhacday waa tahay marka suldaan maxaa loo beegsaday dadkaas rayidka ah waa dad muslimiin oo micnaha abriyaa ah oon waxba galabsanin micnaha keliya diintaas ay ku dhaqmayaan ooy micnaha meeshooda ku degan yihiin ayaa keliya lagu haystaa oo maalin dhaweed deegaankaas inay tageen ay dukaamadii ka dhaceen hanti tira badan ay ka qaateen ay maxaan kuu sheegaa rag qaar ay ka wateen ilaa ay hadda xabsiyada ugu jiraan marka wax kaloo hadda lagu haysto mala'an mar allaala micnaha dadka wax u kala baxsan kan mujaahidka ah iyo kan shacabka ahba isla si ayay ola dagaalamayan mujaahidka markuu dhib u geysto niman fuliyo oo waxba iska dhicin kari waaye marka ayaga dhibka uu ku dhaco dadka masaakiinta oo shacabka ayay duqeeyaan oo dhibaatooyinka u geystaan wax hadda bilaabanaya ma ahane waa wax maalin walba ayaga lagu yaqaano xanuunkii ayaga gaaro inay dadka muslimiinta uga argutaan waan gartay dhacdooyinkan sida aad sheegtay way soo noqnoqdeen maxaa ugu wacan waxa waaye horta sideeda soomaali ayaa waxay dhahdaan naf gowracan geed kama waabto waayo nimankan waa niman hadda gowracan oo wax u dambeeya aysan jirin marka maadaama dhibka iyo maxay ahayd halaaga uu ku batay ayagana waxay leeyihiin maxay ahayd dadkan shacabkan shabaab ayay raas raacsan yihiin waa dad muslimiin ah waxaa isaga mid ah marka qof kasta oo muslim ah meel kastoo joogo dhibka micnaha maxay si siman ayay micnaha maanta ugu geysanayaan kan oo soomaaliga sheeganayo diirkeena keliya wataa maahane waa mid dhaqanka gaalada mid doorsoomay oo dhaqan gaalo wata waayo waayahay haddii aad tihiin nuqabadii wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxaad baaq ah oo aad u jeedinaysaan dadka ummadda muslimka ee soomaaliyeed khaasatan ummaddan gobolka shabeellada hoose waan arkaynaa dhibaatooyinka maalinba soo noqnoqday maanta maxay ahayd khaniishana khaniisho ayaa kaa fujiso kuwa saan yeelaayo oo dhibaatada nagu hayo duqeymaha nagu hayo wax kale ma ahan waa kuwa annaga oo kale ah hooyaa dhashay hooyaana dhashay sagaal bil ayay ku dhasheen waxay ummadda dhaamaan ma lahan waxaan leenahay ummadda shacabka inay kacaan oy baraarugaan nimankan la iska dhacsho wax kaloo ay hadda maanta leeyihiin ma jiraan marka waxaan ummadda ugu baaqaynaa inay kacaan nimankan way tageen gaaladii waaweyneyd ama afrikaantii maanta waddanka waa kuwa kasii hureelayo kasii socdo nimankan hadda waxay yihiin malaha niman sii socdo waaye marka waxaa la rabaa inaan nimankan kusii duulno waxay haystaan hubkooda iyo ayagaba qarnimo inaan ka dhigano soo qabsanno ayaa la rabaa